barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeeda duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemiyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha oktoobar waa toddoba sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farja
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyarada ka shaqeeya duubista aroosyada oo haddana mararka qaar madadaaliya martida
dhugdhugle dhuldheer maraysa sidii dhugdhugle dhuldheer maraysa dhawaaqayga loo dhagaystay taanu jiir go-aya waa jacaylkaadaya
alla jano aawada ma jiibsado ee anaa intaa ugu daraa inaan joogay ahayd ismaaciil oo halkaas aan ku Hay, jiibiyo hay.
waa tahay waraysi kale oo aanu ku eegayno xaaladda tahriibta ee somalilan ayaan idin haynaa marka somalilan laga hadlayo inta badan waxay ka baxaan almost waa wajaale iyo area oo kulley ma maraan boordarrada meelaha dee immigrationka laakiin meelaha qaldan ay ka baxaan waxay kale maraan eh, lewi caddo oo ay ka wareegaan iminka wayba sii yaraatay laakiin en, ay maraan ubuq En, eh, waxay ka kaloo ka baxaan meesha en, laascanoob sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
boqolaal sanoo tegay inan kaafidhaan wacan ifka kuma badbaadino welibayamaan maqale baridii haweenka quruxdaadu badanaa sheekooyinkaasi iyo kuwo kaleba waxaad ka bogan doontaan inta uu socdo barnaamijkan dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warka caalamka
ugu yaraan afar qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaallo soo cusboonaaday oo maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo sida ay sheegeen goobjoogayaasha dagaaladan ayaa u dhexeeya ciidamada maamulada puntland iyo galmudug waxaana la isku adeegsaday hub culus dagaalka ayaa intiisa badan ka dhacay xaafad ku taalla dhinaca galbeed ee magaalada gaalkacyo sagaal qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen dagaalka oo sida ay sheegeen warar laga helayey dhinaca xarumaha caafimaadka si rasmi ah looma sheegin sababta dib u soo cusboonaysiisay colaadda ka dhexaysa labada dhinac hase yeeshee warar laga helay dadka magaalada ayaa sheegaya in ay ka kacday muran ka dhashay dhisme la soo jeediyey in loo sameeyo xoolaha kaasi oo labada dhinac ay ku murmeen bishii noofembar ee sanadkii hore ayay labada dhinac ku dagaalameen magaalada gaalkacyo waxaana dagaaladaasi ku dhintay tobannaan qof dowladda soomaaliya ayaa markii dambe ku guulaysatay in ay heshiis kala dhex dhigto labada dhinac
duufaanta mathew ayaa bilowday subaxnimadii jimcahan inay ku dhuufato xeebaha bari ee gobolka florida ee dalkan maraykanka duufaanta mathew ayaa horey boqolaal qof ugu soo dishay wadamada caribbianka la isku yidhaahdo oo ay ku jiraan saddex boqol oo ay ku dishay dalka haiti duufaantan ayaa waxaa hadda hoos loogu dhigay darajada saddexaad waxaana ay wadataa dabaylo ku socda boqol kilomitir saacadiiba oo ku dhacaya guryaha
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaa ka dhisan koox dhallinyaro ah oo ka shaqeeya aroosyada iyo xafladaha kuwaas oo noloshooda ka maareeya wixii ay halkaas ka soo helaan haddaba qaybtan labaad ee waraysi uu wariyaha v o a khadar maxamuud xareed la yeeshay dhallinyaradaas ayuu ka waraystay waxyaabaha keenay in ay hawshan galaan iyo weliba dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyaradan laftigooda ayaa waxay madadaaliyaan martida ka soo qayb gasha aroosyada iyagoo heeso hore laga yaabo oo lixankooda horu jiray in ay ereyo cusub saaraan markaa bal wariyaha v o a khadar maxamuud xareed waraysiyadii uu la yeeshay ka hor shaqadan intaadan kusoo birin maxaa qaban jirta koorda ciyaalka xaafadda iska ah waxaan u qaban jira markaas oo kaas
wax caqabada ama aad la kulantay inta shaqada inaad ku jirtay may wax aala kulmi jiro run ahaanta wax walba haddaa niyad u haysto waa baranaysaa soo maaha marka hore maxaa ku horeysa inaa qof wax qabsan kara aad tahay Ah, haddana macnaha kulley anoo kasoo bilaabay d j haddana kaamiramaan noqday dabcan haddana maxaa isku bedelay nin fanaan inaan noqdo oo waad haystaaba waa heesaa haa heesahay qaaday run ahaantii heesad badan adiga heesa kuubiyaa qaadaa laakiin heesteeda ugu horeysa youtube-ka aa soo geli oo ah hees oo la dhaho dhugdhugley oo hore u qaaday cumar dhuule ilaah u naxariis waayahay lg wax yar qaacma nooga siin karta haa dhugdhugle dhuldheer maraysaa sidii dhugdhugle dhuldheer maraysaa dhawaaqayga loo dhageystay taanu jiir go-aya waa jacaylkaadaya alla janno cawaada ma jiirsaday Saasaan.
waaw waa hees aad u macaan run ahaantii maxaa igu dheliyey saaxiibadii ayaa igu dhiirigeliyey maadaama markii aroos aa soo aadnoo kale intay dadka imaanin oo kale aa codadkeena tijaabin jirnay run ahaantii saaxiibkii cabdijibaar ayaa macnaha arrintaas dhiirigelin igu siiyey maadaama way dhahay waa noqon kartaa macnaha nin fanaan ah
magacayga waa najiib yuusuf xaashi shaqada qabto waxaa waa dj waaye waxaan ka qayb galnaa barnaamijka aroosyada xafladaha shoowyada meel walba yihiinbo waxa waaye dadka soomaalida inuu waxaa waaye shaqooyin badan ay iskaga jiraan qofba shaqadu ku qanacsan yahay uu diyaar u yahay inuu niyadiisa uu ku qancinayo inuu qabsado oo mar walba diyaar u yahay waa gartay marka shaqadan meeqa sana qabanaysaa shaqadan adigu badnaa barnaamijkan dj-ga waxaan ku jiraa bar- laba sano camal waxaan dhihi lahaa wallaahi fikrado badan waxyaalo badan waa ka kororsaday maasha allah qof walbana waxa waa fikradiisa iyo niyadiisu meesha ku qanacsan tahay oo qalbigiisa saliim ku yahay oo jecel yahay inuu ka shaqeeyo waxa waa ani hadda waxaan la shaqeeyaa aflaanta studio waxa waa aroosyada meel walba aadaan dadka si loo qanciyo qof walba waxa waa joos ayuu leeyahay haddii leeyahay ajnabi soomaali waxa waa dalalka qof walba waxaa jecel yahay heestuu jecel yahay inaan u daarno uu ku qanacsan yahay uu ku faraxsan yahay oo waxa waa qofkaas soo qanacsan arooskiisa aan dirna aan jecelnahay waayahay marka noloshiina sidee u maaraysaa والله noloshiina maasha allah waa qof walba niyadiisa waxa waa noloshiisa meel ugu qanacsan yahay qof dukaanuu ka shaqeeyaa qof waxa waaye barnaamijkan oo duubista iyo waxaas ku shaqaysta ummadda waxa waa qof walba noloshiisa waxa ku qanacsan yahay ayuu ku faraxsan yahay oo niy- niyadiisana ay ku qanacsanta mar walba walaal magacayga waa maxamuud macalin aamiin
haye eh, maxamuud eh, dhalinyarada ka shaqaysa xafiiskan aan ka mid tahay dhallinyarada xafiiskan ka shaqaysaan ahay waxaan ahay eh, cameraman baan ahay soo magacaygana waa maxamuud macalin aamiin qaybta kamerada editinka eh, mararka barkood waan galaa d j so waxaan ahay dhallinyaro isku tagtay oo xafiiskan wada ka wada shaqeeyo oo arrimahooda maalmeed iyo howlahooda kale iyo danahooda kale fiyujarkooda waxaa ka samaystaan nahay waxaana ku wada heshiinay inaan magaciisii horumarkeenna iyo iskalsooni ah sidaan magaciisii maadaama aan joogno wadan shisheeye ah inaan wada shaqaysano dadkaan u shaqeynana dad aan magaciisii aan wada si nadiif aan ugu wada shaqeyno waan wada badannahay dhallinyaro badan kaamirmamaana d j ah oo gruubyo isku tagay dj haddii aad noo micnayso muxuu yahay macnaheeda d j waa ninka musishinka ah sida oo aroosyadoo kale ee heesaha daaro ee nooc walba localka heesaha caadiga ah aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed oo la sheekaysanayay qaar ka mid a dhallinyarada aroosyada ka shaqaysa welibana duubta iyo xafladaha kaleba magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda isli ayay dhallinyaradaasi ka howlgalaan warbixintan halkaasuu nooga soo diray
jimco wanaagsan ah dhegaystayaal barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga e v o a ayaad la socotaan cumar maxamuud qayaad oo horey usoo noqday agaasimo waaxeedka aqoonsiga muhaajiriinta u qaabilsan wasaaradda dib udejinta ayaa ka hadlaya saameynta tahriibka uu ku yeeshay nolosha bulshada somalilan cumar waxa uu sharaxayaa heerka tahriibka haatan uu marayo iyo weliba dadka usoo tahriiba somalilan haashim sheekh cumar good ayuu u warramay balimiga waxaad nooga warantaa goobaha ugu badan ee tahriibku ka baxo dhalinyarta tahriibaysa ee somalilan ay ka baxaan iyo goobaha ugu badan ee dhalinyarta u soo tahriibaysa dhankeennan somalilan ama haba ka sii gudbaan ama haba joogaan ay ka soo galaan marka somalilan laga hadlayo inta badan waxay ka baxaan almost waa wajaale iyo area oo kulley ma maraan boodharada meelaha dee immigrationka laakiin meelaha qaldan ay ka baxaan waxay kale ay maraan lawya cadda oo ay ka wareegaan iminka wayba sii yaraatay laakiin ay maraan ubuq waxay ka kaloo ka baxaan meesha laascanoob marka laga hadlayo dadka ajaanibka in laga soo galay inta badan waxay badan etoobiyaan etoobiyankuna waxay ka soo galaan wajaale iyo goryacawlo buurama meelo kaloo waxaa jira ay ka soo galaan oo sida iminka lay sheegay meesha ladhada malaqas iyo quljeed iyo xariirad marka waxaan ku talin lahaa kuleeyihin muxuu ahaa wax laga qabto ee xukuumaddu dadkan socda ee iswadaaranaya ee yacni ay somalilandarkii iyo jaanibkii iswadaaranayaan in wax laga qabto
bad dheer bay leedahay somalilan badaha somalilan dhallinyartu ma ka baxaan ama kuwa soogalotiga ha ahaadaan ama kuwa waddanka jooga ha ahaadaan badaha ma laga tahriibaa waxaa u badan yacni xog xog ahaan intaad ka haysaan waxaa u badan dadka etoobiyaanki waxay ka baxaan luyacadde meelaha boodharada badda beridhowed boqol iyo afartan qof shan iyo afartan qof oo ku caraqmay muxuu ahaa badda hayl oo badaheena soo galay waxaan kasoo badbaadinay cerigaabo meesha la xisimeyd laba dhowr labaatan qof baa ku dhintay etoobiyaan bay ahaayeen dhammaantood etoobiyaan bay ahaayeen marka dadka u badan ee ka baxa badda boodharka badda aan ku leenahay waxa weeyaan waa etoobiyaan way yar yihiin somalilandarku inay badda maraan dadkeenu waxay u badan yihiin inta badan inay maraan muxuu ahaa waddada dariiqa etoobiya iyo ilaa suudaan marka aad cilmi baadhista samaynayseen dhibaha ugu badan ee dhallinyartaa tahriibaysa qabsada ee ama ka qabsada muxuu ahaa waddamada ay sii marayaan ama ka qabsada badda waxyaabaha ugu badan ee ay la kulmaan maxaa ka mid a
kulley yacni waxaan xasuustaa barnaamij uu sheekh sheekh cali ladhaa uu ka sameeyey oo maalta uu ka soo duubay iyo talyaani dhallinyaradii waxaan markaa aad u xasuustaa waxay ku hadlayeen iyo xaaladihii ay mareen iyo marxaladihii kullii wax ugu badani waa saxaraha iyo makafaha markay la kulmaan dhibaatada kale ee kasii daranna markay baddii sii galaan waxaa taa ka sii daran soddonkaa kun ee dhallinyaro ee waddanka ka baxay wixii dhintay dee alla u naxariisto wixii noolna maanta mustaqbal ma leh yacni sharci ma haystaan waxbarasho ma haystaan waxaan xasuustaa wiil boorama ka tegey dukaan haysta jaamacadda camuu dhiganaya xaas lahaa oo wiil lahaa maanta jarmal iyuu bilaa sharci yahay weli waxa weyaan xaaladiisii yacni ilaahay ma og wuxuu laga yaabaa inuu dalka ku soo noqdo oo halkiisa kasii bilaabo
maxaa aad leedahay ka wasaarad ahaan dib u dejin ahaan maadaama imikana aad ka mid tahay shaqaalaha wasaaradda ee siyaasada ee u dejisan dhallinyartaasi tahriibaysa ee lagu joojin karaa
kulley anigu waxaan ku talin lahaa in la sameeyo xukuumaddu iyo wasaaradaha ka shaqeeya wax la dhaaho muxuu ahaa tahriibayaasha isku dhex dhafan ee marka lasoo gaabiya la dhaha mm t f-ka oo ka kooban shan wasiir in ay noqdaan kuwo actifa oo shaqadan la qabanaya wax ka yaqaana islamarkaana sameeya waxaan idhaha corresborder controlkii wacyigelintii skilsre centerkii meelii dadkan lagu wax bari lahaa markaan waxaan ku buurin lahaa dowladda iyo xukuumadda oo axmed maxamed maxamuud siiraan iyo oo madaxweynaha ka yahay in dadka loo gurmudo dhallinyarta loo sameeyo muxuu ahaa muxuu ahaa wacyigelin fara badan loo sameeyo
dhallinyarada tahriibaysa ee somalilan oo kale ka tahriibaysa tusaale ahaan qaar badan baa lagu soo qabtaa etoobiya dib baa loo soo celiyaa waxaa la keenaa xuduudda amase wajaale oo kale iyo baa la keenaa dhallinyartaa la soo celiyo maxaa sharciga u yaalla ee ay dowladda somalilan ay ku fulisaa kulley dee immigrationka markaa gacanta laga gelaya immigrationku dee boolasi gaar ah oo dee ka duwanta dibadejinta ama xarunta aqoonsiga muhaajiriinta somalilan m r c ayay leedahay dadkaasi marka la keeno dee kulley waxa weeyaan diwaangelin baa loo sameeyaa xoogaa annagu waxaan roolkan ku leenahay waxa weeyaan inaan wacyigelino oon nidhaahno waxa weeyaan iska daaya oon sigarskii u qaybino oon massagekii u qaybino oon yacni si cad ula hadlo nidhaahdo tahriibtu waa khatar waa khatar baad gasheen riski baad gasheen dib dib baa ugu noqonina
inta badan dhallinyarada waddanka soo gelaysa ee tahriibku soo gelaysa ee aad tilmaantay inay inta badan etoobiya ka yimaadaan iyaga laftooda caqabaday la kulmaan caqabadaha ay la kulmaan markaad baadheen wax ma nooga sheegi kartaa
kulley sidaan ogahay iminka dadkii waxay lugeeyaan wajaale ilaa iyo markaad marayso muxuu ahaa meesha la dhaha berbera ilaa iyo meesha la dhaha burco waxaad arkaysaa labadii boqol ee mitirba saddex qof oo lugeynaya marka maalintii waxaa laga yaabaa inay boqol ama muxuu ahaa ama ama boqol iyo labaatan qof ay lugeynayaan inta udhaxaysa hargeysa iyo burco bal xoogaa wacyigelin badan baan ka samaynay laakiin in xoogaa hay dhibaato kala kulmaan markay jidka marayaan yani dee qofku markuu kugu bato kugu bato kugu bato dhibaato marka waxa weeyaan dadka iyo inay yani si yaroo kale u arkaan oo ay xoogaa tacadiyaa baana loo sheegay oonan badnin
kaasi waxa uu ahaa cumar maxamuud khayaad oo horey u soo noqday agaasimo waaxeedka aqoonsiga muhaajiriinta u qaabilsan wasaaradda dibudejinta ee somalilan waxa uu u waramayey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waa dhinacii heesaha heesuu ku luuqeeyo fanaanka daa'uud xanfar iyo weliba heestii geenyadii bureeqa
addi dumarka boqodhimo barqa loogu sahantago adiga burhaantiyo biligaba waysto barashada aqoontana baldaqada kagayaan addi dumarka boqodhimo barqa loogu sahantago adiga burhaantiyo biligaba waysto barashada aqoontana baldaqada kagayaan boqolaal sanoo tegay inan kaa fidhaan wacan ifka kuma badbaadino welibayomaan maqale baridii haweenkaa quruxdaadu badanaa badanaa quruxdaadu badanaa kuma badbaadino welibaayo maalma kale baridii haweenka quruxdaadu badanaa badanaa quruxdaadu badanaa ana baridayday sida meel barwaaqa عيشو ugu bogayso naftuna ugu bogsootan anu kugu baahnahay ugu baahnahay ugu baahnahay ugu baahnahay xamday kugu baahnahay ana baridayday sida meel barwaaqa ishu ugu bogayso naftuna ugu bogsootan aanu kugu baahnaye ugu baahnaya ugu baahnaye ugu baahnaya xamday kugu baahnay adiga bogaygiyo berkayga digayo nuudka caashaga baldakaba kagayaan caddi dumar la beegsado ragunbaadi guuban adiga bogaygiyo berkayga digayo nuudka caashaga baldakaba kagayaan sarkiyo aqoontan bahnima ku hirataan badi ugu horraysaaye genyadii gurigaan quruxdaadu badanaa badanaa quruxdaadu badanaa basarkiyo aqoontaan bahdinima ku dhaafto inta barka firataan badi ugu horraysaaye genyadii gurigaan quruxdaadu badanaa badanaa quruxdaadu badanaa ana barridayday sida meel barwaaqa cishu ugu bogayso naftuna ugu bogso tan aanu kugu baahnahaye ugu baahnahaye ugu baahnahaye ugu baahnaya xanday kugu baahnee ana barridayday sida meel barwaaqa cishu ugu bogayso naftuna ugu bogso tan anu kugu bahnahae kugu bahnaya kugu bahnay kugu bahnay xanday kugu bahnay ana barridayday sida meel barwaaqa
codkaas macaan ee fanaanka daa'uud xanfar iyo heesta geeyadii bureeqa intaas haddaanu kaga gudubno haatanna jamaal axmed cismaan oo xubintii cayaaraha inoo haya kusoo dhowaada
kulanti wanaagsan dhegaystiyaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horreyno waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan isreebka koobka adduunka qaaradda yurub haddii aynu ka horreyno gruupka d wadamada austria wallis ayaa wada ciyaaray laba gool iyo laba gool ayay ku kala baxeen ireland iyo georgiana gooli waxba waxaa ku adkaaday xulka dalka ireland moldova iyo serbia ayaa saddex gooli waxba ku adkaaday xulka dalka serbia halka gruupka g ay wada ciyaareen macedonia iyo israel laba gooli gool israel ayaa awoodda ay ku raacday kulanka xiisaha badan ee gruupkaasi g wuxuu ahaa dalalka talyaaniga iyo spain waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay sagaashankii daqiiqa loogu talagalay gooli gool inkastoo xulka dalka spain ay goolka ku hormareen uuna u dheliyay ciyaaryahan vitolo daqiiqad shan iyo kontonaad ayaa waxaa berberiyey oo rigooro ku bareejeeyay ciyaaryahan daniel di rosi daqiiqadii labayo siddeetanaad waxaa sidoo kale gruubkaasi ciyaaray lichtenson iyo albania laba gooli waxba albania ayaa awoodda ku raacday gruubka e waxaa dheelay iceland iyo finland saddex gooli laba xulka dalka finland ayaa lagu awoodroonaaday kosovo waxaa guuldaro xanuun badan ay kala kulantay xulka dalka croatia waxaana lix gooli waxba looga adkaaday xulka dalkaasi kosovo lixdaasi gool saddex ka mid a waxaa dhelay ciyaaryahan mario manzukic sidoo kale waxaa dheelay dalalka turkiga iyo ukraine laba gool iyo laba gool ay isla dhaaf waayeen xulka dalka turkiga ayaa labada gool looga hormaray hase yeeshee iska soo berbereeyey inta ay ciyaartu socotay qaaradda americana waxaa sidoo kale ay dhaceen kulamo xiise badan dalalka ecuador iyo chile ayaa saddex gooli waxba ku adkaaday xulka dalka ecuador xulka dalka chile wax goola ma aysan dhalinin sidoo kale uruguay ayaa saddex gooli waxba kaga adkaatay xulka dalka venezuela iyadoo kulanka kale ee dhacay ee xiisaha badanna uu ahaa dalalka brazil iyo bolivia shan gooli waxba xulka dalka brazil ayaa ku awtranaatay ciyaartaasi oo ahayd mid xiise badan ayaa shanta gool waxa u kalilay ciyaaryahan neymar philip coutinho louis jesus iyo fermino ciyaaryahan naima ayaa dhaawac dhinaca madaxay kasoo gaaray kadib markii suxul uu ku dhuftay mid ka mid a ciyaartooyda xulka dalkaasi bolivia waxaana dhinaca kale wada ciyaaray baragway iyo colombia gooli waxba xulka dalka colombia ayaa guusha ku raacday waxaana daqiiqadii sagaashanaad ee ciyaarta markii ay dhammaanaysay u dhaliyay cardona goolka keliga ee xulka dalka colombia ay dhaliyeen ciyaartaasi guud ahaana laiska dhaliyey hase yeeshee argentina ayaa oo uu ka maqnaa ciyaaryahankooda kabtanka xulka dalkaasi lionel messi waxa ay bareejo goolo laba iyo laba ah la gashay xulka dalkaasi peru oo ay martu ahayd xulka dalka argentina ayaa ku horumartay goolka koowaad daqiiqadii lix tobanaad waxaa u dheliyay ciyaaryahan fonis muri waxaase berberiyey guerrero daqiiqadii konton iyo sideedaad iyadoo laba gool iyo gool uu ka dhigay ciyaaryahan gonzalo iguain daqiiqadii todobaatan iyo sideedaad iyadoo islamar ahaantaasna siddeetan afar markay maraysay xulka dalka argentina la bareejeeyey sidaas daraaddeed ayaa waxaa dhinacaasi hogaaminaya xulka dalka uruguay oo sagaal kulan oo ciyaareen iska leh sagaal iyo toban dhibcood brazil sideed iyo toban dhibcood iska lehda kulmo intaas laga ciyaartay ecuador lix iyo toban dhibcood ayay iska lehda colombia lix iyo toban argentina lix iyo toban baruguayna laba iyo toban ayay iska leedahay dhegeystayaal sidoo kale waxaa la dheelay kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka dhinaca asia south korea iyo qatar ayaa saddex gool laba gool waxaa ku awootranaday xulka dalka south korea china iyo syria gool iyo waxba syria ayaa ku awootranaatay uzbekistan ayaa waxa ay gool iyo waxba guuldaro kala kulantay xulka dalka iran jaban iyo ciraaq laba gool iyo gool jaban ayaa ku awootranaatay istaga imaaraadka carabta iyo thailandna saddex gool iyo gool istaga imaaraadka carabta ayaa ku awootranaday sacuudi arabiya australiana laba gool iyo laba gool ayay isla dhaaf waayeen dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ay inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinac ciyaar ay nala socodsiinaya haatanna dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa
guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ah ee v o ayaan dhegeystayaal intaas kusoo koobaynaa haddii aaleedma waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa galabta saacaddu markay tahay afarta iyo barnaamijyadeennii kale inta ka horraysa waa anigoo ah cashe ibraahim iyo ismaaciil xuseen fartaro idinle sidaas iyo nabadgelyo